إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimaaco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aan idinkugu soo diyaarnay aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaan horleh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho ee dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jirta saraakiil oo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ka dhacay weerar ka dhan ah ciidamada xabashida ee kusoo duulay waddanka waxaa soo gebagaboobay barnaamijka qurunka qabyaaladda kaasoo xalqadiisii u dambeysay ay maanta baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wulaadda wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo mudug ayaa ka warramay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dowladda eritreya ayaa si kulul uga jawaabtay eedeyntii u jeedayay madaxweynihii hore etoobiya oo ahayd in eritreya yahay dalka macaasho colaadda dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka guddoomiyaha gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay inaan loo qabsan karin laamiyada burbursan iyo nadaafad darrada waddooyinka qaar ee caasimadda warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon qarxyo aad u xoogan ayaa lala beegsaday saddex bas oo ku sugnaa koonfurta magaalada talaabiib intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroob ah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay labiy labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha labaad ee februari sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaan horleh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka ay maanta la wareegeen ciidamada mujaahidiinta waxaa inooga waramaya cabdulfataax maxamed qaasim filibiin aad baad u mahadsan tahay maanta oo jimco ah ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen deegaanka miir taqwo oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka laakiin shalay markii ay maqleen weerarada waaweyn ee lagu qaaday alkowthar daarunicma cali fooldheere iyo ceel cali axmed ayaa waxa ay bilaabeen inay halkaa ka firxadaan xilli weliba ay suuragal tahay inay ka war heleen mujaahidiinta iyo soo socoshadooda waxaana ay isku shubeen ciidamadaasi magaalada ama degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe magaalada dadka deegaanka oo aan xiriir la sameynay waxay noo xaqiijiyeen in ciidamada mujaahidiinta ay halkaasi ku sugan yihiin sidoo kale ilo mujaahidiinta ka mida dhankooda way noo xaqiijiyeen la wareegidda deegaankaasi miir taqwo lagu magacaabo sidoo kale waxaa degan deegaanadii shalay lagala wareegay dowladda federaalka halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hor saacadihii lasoo dhaafay intaysan isgaarsiinta ka tegin deegaanka ceel cali axmed dad ka agdhow ama ku sugan inta udhexaysa muqokari iyo deegaankaas waxay noo xaqiijiyeen in meel laga soo helay meydadka afar ka mid a ciidamada dowladda federaalk iyo macawisley kuwaas oo ka soo baxsaday dagaalkii shalay iyaga oo dhaawac ah ha yeeshee meel dhexe ayaa ciidamadaasi weliba meelo kala duwan ayay dhiigbax ugu dhinteen dhanka kale waxaa weli taagan hadalhaynta khasaaraha culus ee dowladda federaalka ka soo gaaray weerarkii shalay si gaar ah waxaa loo helayaa magacyada saraakiisha dowladda federaalka ah looga dilay iyo kuwa looga dhaawacay weeraradii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanada aan soo xusnay saraakiisha magacyadooda la helayo in lagu dilay dagaalka ee hogaamiyaasha ahaa waxaa ka mid ah gacma dheere nin lagu magacaabo wuxuu ahaa taliyo urur urur dhan ayuu hogaaminayey ninka kale magaciisa aanu helnay waxaa lagu magacaabaa ciro wuxuu ahaa abaanduule urur sidoo kale waxa aanu magaciisa helnay cabdiraxmaan dheere oo isna ahaa taliyo horin waxaa kaloo jira saraakiil iyo gaashaanlayaal iyaguna tobannaan ah oo lagu dilay dagaalada isku darkooda intaa waxaa dheer saraakiil iyo taliyayaal iyaguna ku dhaawacmay weerarada kuwa aan magacyadooda heleen oo waxaa ka mid a xasan dhicisow taliyaha booliiska ee hirshabeelle oo shalayba dhegeystayaasha aan u soo gudbinay dhaawaciisa waa halis baa laleeyahay waxaa kaloo oo dhaawacyada saraakiisha dhaawacmay ka mid a jaylaani oo isagu ahaa abaanduule urur ninka kale aan magaciisa helnay waxaa la yidhahdaa axmed dheere waa taliyo urur intoodaba waxay ka mid yihiin kuwa magacyadooda aanu helnay ku dhaawacmay dagaaladii shalay walow ay jiraan saraakiil kale oo magacyadooda aanan helin oo dhaawac ah sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah waxyaabaha aadka ugu baahaya ee baraha bulshada waxaa ka mid a sawirada ee laga soo qaaday shalay ee deegaanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara waxaa xiiso u lahaaday sawirada laga soo qaaday ceelbaraf waa degaankii ciidamada burundeeska lagu laayey halkaa laga dulqaaday dadkii reer ceelbaraf dhibaatadii ay ku qabeen ciidanka burundi marka waxaa aad loo hadalhayaa sida ay isku dhexgaleen ciidamada mujaahidiinta iyo bulshada ceelbaraf waxaa la arkayaa dukaanadii oo furan carwooyinkii oo furan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wax ka iibsanaya carwooyinka iyo dukaanada ayaa la arkayaa dhalinyarada oo ku soo xoomaysa mujaahidiinta dadka oo wadada socda waxaadna moodaa buu yidhi mas-uul ka mid a dowladda federaalka meeshaba inuusan isbeddel ka dhicin ama ciidan aysan soo gelin ama askartii dowladda federaalka laga eriyey maba u malaynaysid buu yidhi waxaad moodaa meel barwaaqo iyo nabad ay ka jirto sidaa darteed wuxuu ku eedeeyey bulshada ceelbaraf inay yihiin dad jecel waxa uu ugu yeeray argagixisada dadka fikirkaas soo qoray waxaa ka mid ahaa aadka maaragtay u dhibsanayay sawiradaasi guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka banaadir caliyare xildhibaano ayaa ka mid a saraakiil ayaa ka mid a dhammaantood waxay si gaara u eedeynayeen reer ceelbaraf oo ay aad ula yaabanaayeen sida ay markaa bulshadu ay u jeceshahay una xiisanayso soo laabasha askarta mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga ah taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho ay dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jirta saraakiil oo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta waxaa inoo ambaqaadaya maxamed cali aadan taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deegaano gaaraya ilaa lix ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadeen kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guud ahaan si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadan iyadoo sidoo kale la raaciyey khasaaraha ka dhashay weerarada waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo allaah kaashanaya ayaa dhowr jiho weeraro qorshaysan uga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol koob iyo toban askari waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo hadda ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa gaadiidkii iyo saanadii milatari ee u gacangalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yidhi allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo addoomihiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimada towxiidkana kor yeelay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heestaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaanadeeda barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga muslimka ah ee soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ka dhacay weerar ka dhanaa ciidamada xabashida ah ee kusoo duulay waddanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax miino aada u culus waxay la beegsadeen ciidamada xabashida etoobiya ee fariisinka ku leh garoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarkan qaraxa ah ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo mid etoobiyaan yahay halka midka kalena uu yahay askarta ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed waxaa soo gebagaboobay barnaamijka qurunka qabyaaladda kaasoo xalqadiisii u dambeysay ay maanta baahisay warbaahinta islaamiga ah ee furqaan warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara yaasir cabdallah quranka qabyaaladda wuxuu ahaa taxne ka kooban ilaa afar xalqo kaasoo lagu soo bandhigayay farqiga u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda dhibaatada ay qabyaaladdu ku hayso bulshada soomaaliyeed iyo cidda hurinaysa dagaalada dhexmara qabaa'ilka soomaaliyeed ee ay dadka badani ku dhammaadaan xalqada afaraad ee ugu dambeysay oo ay ka qayb galeen culimo waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa si gaar ah waxay diiradda u saaraysay xiriirka ka dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed ee degan wilaayaadka islaamiga taasoo ku dhisan walaaltinimo iscaawin iyo in qabiil weliba uu badbaadiyo dhiigga qabiilka kale ay dariska yihiin sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tilmaamay in qabaa'ilka iyo mujaahidiinta ay ka dhexeeyaan arrimo badan oo ay ka mid tahay diinta iyo dalka taasina ay keenayso inay isgarabsadaan waxaa naga dhexeeya qabaa'ilka soomaalida ka dhexeeya dal dad diin waxaa weeye dano dhammaan waa naga dhexeeyaa waa dad muslimiina oo diin ka dhexaysa wax kasta oo bulsho ka dhexeen lahayd ka dhexaysaan nahay taana waxaa waxay sababtay in safka mujaahidiintu ay biiriyaan qabaa'ilka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa kaalin weyn ka qaata howlaha musaalaxada iyo in dadka ay u hoggaansamaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka nuqabada wilaayaadka islaamiga uu tilmaamayaa kaalinta odayaasha ay ku leeyihiin in loo xukun tago shareecada islaamka dadku mararka qaarkood walaayooyinka dhexdooda si kas iyo si kama aba shilku uu u dhaca shilkaasi haddii uu dhaco isla markaaba gacantaa lagu dhigaa laba qaybood baana gacanta ku dhiga walaayada uu shilkaasi ka dhaco gacantay ku dhigtaa iyada oo kaashanaysa dhammaan odayaal dhaqameedka meesha ay wax ka dhaceen mas-uulka ka ah iyaga oo kaashanaya labadaasi markay gacanta ku dhigaanna wax haba yaraatee isdhaqaajin kara ama wax fasasahoo dambe haba yaraatee ma yeelato sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tilmaamaya in qabyaaladdu aanay saamayn ku lahayn halganka ay wadaan oo qofka loo dhiibayo mas-uuliyad ummadeed oo lagu xusho oo keliya laba arrin oo ay diinta islaamku sheegtay annaga waxay ku xihan tahay cidda horta madax noo noqonaysa meesha ay madax ka noqonaysaba laba shay ayaa lagu xulaa labadaa shay waxa weeye inuu leeyahay horta awood iyo imkaaniyo wax maamuli karta oo waxa weeye marka laga soo tago islaamnimada awal shardigu waa inuu muslim yahay oo nin diinta ilahay sharciyada ku dhaqamaya u yahay laakiin marka dadka muslimiinta dhexdooda ay noqoto laba shardiyaa laga rabaa shardiga koowaad waxa weeye in uu horta qawi yahay oo waxa weeye ee, ee, ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin inuu qawi yahay horta marka horeeto nin dee wax maamuli karo xoog le inuu yahay yani oo siyaasad iyo caqli laxan ka leh qadiyadda labaadna waxa waye inuu yahay amiin inuu yahay aamin inuu yahay oo waxa waye dadka muslimiinta ah hantidoodii naftoodii maalkoodii cadaaladoodii wixii o dhan waxay nin aamin ah inuu yahay markii qabaa'ilka soomaaliyeed ee deggan wilaayaadka islaamiga ay garteen cadowgooda waxay hubka ku aadiyeen halkii uu mudnaa oo ah shisheeyaha dalka ku soo duulay sida uu horeyba u tilmaamay alleeh u naxariistay sheekh nuur maal cabdiraxmaan jihaadka ayaa ah caymiska ummadda muslimka ah
annaga dagaal qabiilo la naafeeyey maygaara noo baaqan jirta ilah idinku dharshe ya waa caymiski ummadda muslimka halkan degan jihaad fii sabiili illah fi dunya walaa taamiin ma taqaani allahu akbar allahu akbar waxaa marka la rabaa waan ogsoonahay oo qabiil qabiila leesulay jiray heer hebel iyo heer hebes galay meeqa leeska lahay adigu wax badan ma dhiman tumeeshan iyo tumeeshan labada dhinac soddon ka takhallus kuwa kale soddon walaal waa ogtihiin litakuuna kalimatu ilaahi alcudyaana ma lacagtana waxaa lagu bixi jira maha soo ma annaga haddii ilaahayna siiyey dad culimmadii ka mida ee nagu ololayhayo noo sheegaya mar walba dagaalka litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa inaan haddaba ku biirno oo nin walba intuu kale uga qayb qaato walaal caymis weynay noo tahay caymis weynay noo tahay ugu dambeyntii sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ahaa martida barnaamijka quranka qabyaalada ayaa dardaaran muhiim ah u jeediyey qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku jira gumaysiga shisheeyaha wuxuuna ugu baaqay inay u hoggaansamaan shareecada islaamka iyadana ay ka dhigtaan waxa ay isku xukumaan waxaan uga darbi lahaa qolada dagaalku hadda ka dhex socdo qabaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha ah ee qaraabada ah ee ayagu qiraaya inay walaalo yihiin oy qaraabo yihiin oy xidid yihiin wax walba wanaaga qiraaya haddana aan hawshii aan dabada ka qaban karin dadkaas waxaan dhihi lahaa meesha laydinka heesto waa xagga madaxa sare waaye shareecadii ilaahay oo aad ku dhaqmi weydeen aada u khuduucdeen dhaqan iyo wax la soo guuriyey amaba xeer kaa horta inay la iska diidaan oo ay dhahaan annagu haddaanu nahay reer hebel waxaan isku dhaqaynaa shareecada islaamka oy ku kala qaataan maaragtay amagtooda iyo dhaqankooda iyo sharciga islaamka inay ku dhaqmaan oo ay ka madax banaanaadaan waxaan qodobada ku dhisan iyo isku dirka iyo muxuu ahaa siyaasidda iyo muxuu ahaa isboobka barnaamijka quranka qabyaalada ayaa dirayay fariin ah in qabyaaladii waxay dumiso mooye aanay lahayn dugsi iyo dugaal qabiilkuna yahay waxa ay isku gartaan aadanaha sidaasi darteed si horumar iyo xadaarad loo gaaro ay tahay inaan ka fiyoobaano qabyaaladda qabaa'ilka walaalaha ah ee soomaaliyeedna ay allah uga baqaan daadinta dhiigga qofka muslimka ah ee uu allah dhowray wuulaadda wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo mudug ayaa ka warramay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa isa soo taraya dadka sida diiran u bogaadinaya weeraradii xasminta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo si daran loogu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusilayda kuwaasoo si tarab tarab ah dhigta dhiiga loogu daray deegaanada kale ah alkowthar ceel cali axmed daaru nicma iyo deegaanka cali fooldheere oo dhammaantooda dhaca gobolka shabeellaha dhexe waaliyaasha wilaayaadka mudug iyo shabeellaha dhexe ayaa iyaguna kusoo biiray dadka sida diiran usoo dhoweynaya ee u bogaadinaya weeradaas sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo u warramay idaacadda landalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay khasaaraha tirabeelka ah ee gaaray ciidamada dowladda federaalka walaalow khasaaro xoogna ayaa la gaarsiiyey cadowga ilaahay waa ku mahadsan waqudaca daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin dayadan iska dhaafay saraakiishoodiyaa la waray xagga gaadiidkana gaadiid fulan ayaa laga furtay oo kuwa dagaal iyo kuwo kaloo adeegsiga walilahi alxamdu dhaawacuna intaas waa ka badan yahay waa inta aan aragnay waxay ay ay ku qaateen ay la carareenna waa waa dhici kartaa maba dhici karto in aan wax un aysan hore u qaadan marka khasaaro aada ugu xulisyaa maanta sheekh yuusuf mar waxaa laga weydiiyey deegaanadii shalay dagaalada ka dhaceen ayaa xusay inay xasiloon yihiin oo ay degan yihiin gacantana ay ku hayaan ciidamada mujaahidiinta intii ay joogeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuuslada deegaanada haatan laga farmurijiyey iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayuu sidoo kale ka warramay waaliga deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadiin ayaa ka socota dad is- islahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa ishelay falilahi alxamdu markaa wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku isku soo bahaysan dugida shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday walaalow sidaad ogtahaba cadowgaanu waa xamladii eh, la dhihi jiray xamladii gurguurta iyo macawshnay ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sannadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabadfallo aad u weyn
waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ah sheekh xasan abu xamsa oo isagana u warramay idaacadda al andalus ayaa tibaaxay in ciidamada dowladda federaalk ay ka careen deegaano aad u fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay ka dhigan tahay inay been iyo barbagaando isku dhaarsadeen sida uu hadalka u dhigay waaliga wilaayada mudug
waxay ka dhigan tahay baabilkaa sidaan u yaalla baabilku sidiisa waa been been tularaad ma lahan asal ma lahan xidid dhulka gala ma lahan waxaan waa wax markii horeba been laysu sheegay ahayd gaaladu ay kusoo diilo beena ay kusoo howlgeliso dadkan magaranaysaa mursidiinta ah laablakac bay marka hore ku yimaadeen carcarkii ay ku yimaadeenna laablakacaasaa keenay maantay lix deegaan saacado gudahooda mujaahidiintu gacanta uga dhigaanna waxaa iskale beentaa iyo maogtahay waxaa hididiilada beenta ahaa noocaana eh, nimanku waa ma garanaysaa hankii ay lahaayeen iyo beentii loo soo sheegay wixiiaa beenoobay waa niman aan maogtahay waxaa la goostay mushaaraadkii iyo wixii ay gaaladu ku caawi jirtay waa la goostay ayagu dhexdooda waad maqlayseenoo eh, hoosay isugu rogmeen ugu dambeyntii sheekh xasan abu xamsa oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa fariin ku qoran baal dahabi ah iyo safaxaad dhalaalaya u diray ciidamada mujaahidiinta ee qaaday weeraradii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waaliga ayaa baaq u diray dadkii laga dulqaaday heeryada gumaysiga ee askarta dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allah barakeeyo intii ku shahiiday shuhadadooda allah aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay xisi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana insha allahu tacaala xuurul cayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala xisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunka aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteenay shaafiyeen asbaarta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowsa allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhex cadowgii ilaahay laga dulqaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin walaalihiin soo dhaweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay inay ma garanaysaa jika diineedaa lagu yaqaanay dadnimaa lagu yaqaanay diinjacaylaa lagu yaqaanay waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeya oo ugool qaba oo ulo oo soo dhaweeya gobla gobasha u fidiya si kastaba xaal ku ahaadee aroornimadii shalay oo khamiis ahayd taariikhda hijiriyadan ay ku beegneed koobiyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsaneed labaatanka februari sannada laba kun shan iyo labaatanka cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata hubka waxgumaadee noocyadiisa kala duwan ayaa weerarooyin muddo a lasoo gurfaynayay fulintooda waxay kula duldhaceen xirooyin ballaaran oo iskororan ah ayna deganaayeen ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macusleyda dagaalada oo ahaa kuwa aad u xoogan la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay deegaanada alkowthar ceel cali axmed daarun nicma iyo deegaanka cali fooldheere ciidamada dowladda federaalka sida looga bartayba waxay fureen cagta waxayna noqdeen ciidamadii ku sugnaa deegaanadaasi hal dhumay oo hallaan raacay kadib markii ay ka war heleen dagaalyahanada al-shabaab oo soo jiiray difaacyadii ay naftu ku qancisay inaysan soo jiiri karin ciidamada xarakada al-shabaab balse riyadii ay ku taameeyeen ay noqotay mid mala awaal ah kadib markii ay ka war heleen rasaasta noocyadeeda kala duwan oo dushooda ka hiilaacaysa askarta dowladda federaalk ayaa isaga carray deegaano dhowr ah oon dagaal ka dhicin oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo iyaguna maqlay saaxiibadooda oo lagu feenanayo deegaanada kaabiga ku haya haddii aysan carrin ay soo gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay u gurmadaan iska badaaye mid weliba ayaa bilaabay inuu firxado deegaanada dib gacanta mujaahidiinta usoo galay waxaa ka mid ah deegaanka ceelbaraf ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe oo lagu xasuusto inuu ka dhacay weerarkii taariikhda gale ee lagu xasuuqay ciidamada afrikaanta burundi sawiro ay habeenkii xalay baahisay muasasada warbaahineedda alkataib ayaa lagu arkayaa dagaalyaano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo taagan gudaha magaalada waxayna dhulka soo dhigeen calanka dowladda federaalka iyo kan maamulka isku magacaabay hiirshabeelle beddelkoodana waxay sureen raayada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya dushiisa ahaatee sawirada ay baahisay muasasada alkataib sidoo kale waxaa kasoo muuqanaya boqolaal shacab ah oo daawanaya dhoolotuso militari oo ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo gacanta ku dhigay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe durbadiiba sida sawirada laga dheehanayo mujaahidiinta waxay bilaabeen inay sugaan amniga magaalada dagaaladii shalay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ku dabafiilaya weerarada malaaxiimta ah ee ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo la isaga dafcinayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha kuwaasoo gebi ahaanba kasoo horjeeda in laisku xukumo shareecada raxmaanka dowladda eliteria ayaa si kulaga jaabtay eedeyntii uu u jeediyey madaxweynihii hore etoobiya oo ahayd in eliteria yahay dalka macaasho colaadda faahfaahinta warkan waxaa inoo akhrinaya cabdulkhaaliq macali cabduuli maalin kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalka itoobiya mulato tusheme ku eedeeyey eritereya inuu yahay dalka macaasha colaadaha ayaa waxaa hadalkaasi si adag uga jawaabay dowladda eritereya oo warkaasi ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah yemeni gabremeska oo ah wasiirka xogaha ee dalka eritereya ayaa barta ex waxa uu ku daawacay qoraal oo uga jawaabayo madaxweynihii hore ee dalka itoobiya mulato tushome oo muuqaal uu ku qoray aljaziira ku sheegay in eritereya ay horinayso colaada ka socota geeska afrika wasiirka eritereya ayaa sheegay in eedda uu soo jeediyey madaxweynihii hore dalka itoobiya ay tahay mid uu ku qarinayo xaqiiqooyinka ka jira mandiqada isagoona dusha u saaraya dowladda eritereya tuhmad been ah oo la xiriirta inay ku lug leedahay colaada ka aloolsan mandiqada sida uu warka u dhigay wasiir ka tirsan dowladda eritereya kaalinta dowladda eritereya ka qaadatay xaaladda dalka itoobiya intii ay socdeen dagaalka adag ee dhex maray kooxda t b l f iyo ciidanka federaalka ayuu wasiirka macluumaadka ee dowladda eritereya waxa uu ku sheegay in ay yihiin mid aad u wanaagsan ayna ka marqaati kaceen madaxda itoobiya oo uu ka mid yahay abiy axmed kaasoo xukuumadda asmara ugu mahadceliyey tallaabooyinka ay qaaday eedaha la xidhiira in ciidamo eritereya ka socda ay ku sugan yihiin gudaha dalka itoobiya qaybna ka qaateen dagaaladii t b l f lala galay ayaa qoraalka ka soo baxay dowladda eritereya waxaa lagu sheegay inay yihiin eedeemo la yaab leh oo aan ka turjumaynin xaqiiqada iyo xaaladda dhabta ah ciidamada eritareyana aanay marnaba ka gudbin xadka rasmiga ah ee la wada aqoonsan yahay dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka waa kan farxaan cali cabdulaahi oo warkaasi noo akhrinaya dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera dhulka soomaali galbeed ee ay kenya gumaysato oo lagu magacaabo sala ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka waxgaradka deegaanka iyo culimmada diinta islaamka ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen inaysan jannaaso ku dukan qof jaadcuna haddii uu dhinto sidoo kalena aan gabar loo guurin qofka maandooriyahaas isticmaala go'aankan ayay ku sheegeen inuu yahay mid ka soo baxay dadka deegaanka si guudna ay dhexdooda isku raaceen dhaqangelintiisana la bilaabay nin qaad cunaa gabar laguma dari karo nin oo qaad gala qaad cuna lama duwaayo janaasana looma tukanaayo qabreed muslimiinta lagu dari ma ninka haddaas qaadcun aasiya wax qur-aan waa akhrin kale ma leh waxaan isku raacsannahay oon isku raacnay oo taladahay in ay tahay qaad saala lama keeni kara beledkayna waa ka goyni rag iyo dumar aruur culummo odayaal dhammaan waxaan isku raacsannahay qaad waa goyni waana kayni miya waxaan ka sheegaynaa ummadda muslimka meel ay joogaan inay markhaati ka noqdaan saalaa inay qaad iska reebto ninka taariku salaadka ah qur-aan aan lagu akhrinin naag aan loo guurinin haddaad dhintay janaasa aan lagu tukanin meesha muslimiinta lagu dugaan aan lagu duugin midka kale qaadka cunaa oo isagana baad xoogoo salaada tutukanaa asigan ciddiisa inaan qur-aan lagu akrinaynin oo aan loo dhaaweynin oo naagta dee ka socrato aan loo elanaynin oday u celiyana la maraadina yaan goosannay waa go'aan annaga naga soo baxay qaadka oo ka mid ah maandooriyayaasha ay soomaalidu sida aadka ah u isticmaasho ayaa dhibaatooyin ba'an ku haya bulshada soomaalida iyadoo la helayo kiisas caafimaad darro oo ka dhashay caleemahaasi dhanka kalena qaar ka mid ah soomaalida ayaa soo fahmaya waxyeeladiisa haddaba cunidda qaadku wuxuu si buuxda uga hor imaanayaa ujeeddooyinka guud ee dhowridda sharciga loo soo dejiyey kuwaasoo ah dhowridda diinta nafta caqliga hantida sharafta iyo dhasha gudoomiyaha gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay inaan loo qabsan karin laamiyada burbursan iyo nadaafad darada wadooyinka qaar ee caasimadda cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaan la diyaara duqa magaalada muqdisho ee dowlada federaalka maxamed amiir ayaa sheegay inaysan jirin cid kula xisaabtami karta burburka iyo nadaafad darada ka jirta magaalada muqdisho isagoo u ololeynaya mashruuca doorashada qof iyo cod ayuu maxamed amiir sheegay in shacabka magaalada muqdisho aysan kula xisaabtami karin dayaca uu sameeyo waxoogaa maanta jidadka burbursan iyo nadaafad darrida jirta iguma qabsan kartana laakiin haddii la isoo dooran lahaa waa la ii ribayn lahaa sanduuqa ku sugayo oo waad socon haddii kale sidaan isu dhaanaa lay dhihi lahaa marka waxaan rabaa inaan taa idin gaarsiiyo maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban doonin dayaca iyo nadaafad darrada ka jirta magaalada muqdisho warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan iminkana warka dibadda qaraxyo aada u xoogan ayaa lala beegsaday saddex bas oo ku sugnaa koonfurta magaalada talaaviib booliiska yahuudda ayaa ku dhawaaqay in qaraxyo dab uu ka kacay saddex bas oo ku sugnaa goobasaska laga raaca oo ku taala magaalada batyam ee dhacda koonfurta magaalada talaaviib iyagoona aan wax faahfaahin dheeraada ka bixin dhacdadan balse sawiro laga soo qaaday basaska la beegsaday ayaa lagu arkaya iyagoo gebi ahaanba basbeelay janaalka afariy labaatanaad ee yahuudda ayaa soo xigtay duqa magaalada batyam oo sheegay in saddex bam la duldhigay basaska magaalada oo dhan warbaahinta yahuudda oo ku caanaa been abuur iyo barbagando ayaa daabacday sawir ay ku sheegtay inay yihiin walxaa qarxa ee laga helay koonfurta talaaviib kaas oo ku qoran yahay argoosiga tulkaram iyadoona muqaawamada falastiin aysan wax wara ka soo saarin dhacdani waxay intaas ku dareen warbaahinta sahaynada yahuudda in walxaa qarxa ee laga helay koonfurta talaaviib la qorsheynayay in iskumar la wada qarxiyo subaxnimadii saake oo jimco ah dhacdadan oo ay aada u hadalhayaan warbaahinta yahuudda iyo tan caalamka ayaan la ogeyn khasaaraha ka dhashay iyo cidda ka dambaysa marka laga soo tago in yahuudda ay ku eedeysay muqaawamada falastiin ee ka howlgasho daanta galbeed iyadoo qaraxyada kadib ay gebi ahaanba istaageen isku socodka gaadiidka tareenada fudud ee mara agagaarka magaalada batyam oo kaabiga ku haysa magaalada talaaviib ee uu caasimadda ka dhigtay maamulka yahuudda warkaan dhegeystayaal duhurnimadan jimcaha aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inaga inta